mar kale iyo barnaamijkani xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijkan aan ku bilaabayno waxauu naga soo gaaray aabe mukhtaar maxamed dudaaye iyo hooyo zahro cali xasan aabe xaamud jiisow gadacad iyo hooyo safiyo muxyidiin qoslaaye abti cabdulaahi muxyidiin qoslaaye adeer saalaax jiisow gadacad iyo adeer mukhtaar jiisow gadacad iyo xasan xaamud jiisow nuuridiin xaamud jiisow iyo faa'iza xaamud jiisow iyo fadxi xaamud jiisow iyo eedo faadumo maxamed dudaaye eedamalyuun maxamed dudaaye adeer cabdi maxamed dudaaye baa layidhi waa dhammaan reer dudaaye waxaa ku jirta eedo sacdiyo eedo nuuro iyo sidoo kale adeer nuur iyo eedo salaado iyo adeer xasan dhammaantood waa ilmo maxamed dudaaye iyo adeer shariif maxamed dudaaye iyo xaaskiisa yaasmiin maxamed begey dhammaan reer maxamed dudaaye berow iyo dhammaan reer xaamud jiisow gadacad waxay kala joogaan daafaha caalamka baa layidhi waxaanay halkan hambalyo uga dirayaan maxamed xaamud jiisow iyo xaliimo mukhtaar maxamed dudaaye oo toddobiiy tobankii bisha mey ku aqalgalay xaafadda suuqbacaad ee magaalada muqdisho waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano loogu duceeyey ibraahinow bal heesta ugu horraysa haddaad noo soo qabatid shacni iyo wanaag waxaana ku wada luqaynayaa axmed cali barramle iyo zaarsiya
xariiriyo sida joogta dahabka shilida warkaaganu oy bulshi rabana shaliyo xariiriyo sida joogta dahabka shilida warkaaganu oy bulshi rabana markaad shisheeda kaada markan shisheeda kaada howshaashooy ma kaco shacli iyo wanaag shaabadaanida ma sheekayidana
waa tahay shacni iyo wanaag sharaf badanida ama sheekaysanaa bal dhinacii waraaqaha mar kale ibraahim oo dib ugu noqon mayna waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray mustafe maxamed xirsi iyo siciid saleebaan maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo nimcaan jaamac raxiin axmed nuur gindhe iyo sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin trig maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye dhammaanna waxa ay joogaan burco hargeysa etoobiya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan maxamuud muuse iyo faadumo yuusuf cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa caasha haye caasha maxaa wiilkaasaa ugu ducaynaysaa burco ku dhashay wiilkaasi ku dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waxaan dhegeystayaasha markana ibraahim ugu soo qabanaya ilaahii adduunka unkay waxaa ku luqeynaya fanaanka cawaale aadan
بهم وبآله عجل بنصره وبالفارج يا رب بهم وبآله عجل بنصره وبالفارج يا رب بهم وبآله عجل بنصره وبالفارج يا رب بهم وبآله عجل بنصره وبالفارج ilaahi adduunka unkee bani aadam imaan uga yeelo adiga nimcalan kuwayuu banaaye aan daawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye ya rabbi bihim وبآلهم عجل بنصره وبالفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبالفارج
cadaawaynu eebbe addoonkii birqooqi cadaa ku diyaarshe raxmadaada allow noogu deeq abiido cadaawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبالفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبالفارج dhagaxda ku uuma dhexdooda nafle ku ogsoono adigaan la gargaar muuqda oo nirkanaaye aan daawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanse qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeya
رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارج
awood lala yaabo intaa lagu faano adaa isu yeesho deeqdaadu abiid adigayna gudhayne cadaawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارج
adaadumi aawan ruuxii u badheedha abaalmarin doone intaan joogna ifka allowna ilhaami aan daawana nuurka eebo wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeya رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبفارقه يا رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبالفارقه
ilaahi mukhtaarku jeclaanno ishaarin imaamka ku raacno adigaa galada allow noogu deeqe andaawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeya رب بهم وبآلهم عجل بنصره وبالفارق يا رب بهم xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha waxaa dhambaalkan uu noogu yimid cabdinuur shariif cali xaashi iyo nuur maxamuud gabadhay iyo waxay yidhahdeen nuur cabdi siyaad iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo saxane shariif daahir dheere iyo maxamed guurdan shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif iyo waxay yidhahdeen xasan shaafi shariif cumar iyo cabdishaafi shariif cumar dhammaan waxa ay hambali gaarsiinayaan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo waxay yidhaahdeen nimco cumar xuseen oo wiil ugu dhashay dalka jabuuti oo loo bixiyey xamsa waxaana ay leeyihiin soo barbaar aamin ayaa lana anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray waa dhalasho waxaa diraya waxaa lagu soo bilaabay anigoo ah sadiiqa aadan xidig oo jooga degmada caabud waaq buu yidhi ee gobolka galgaduud waxaa dadkan diraya buu yidhi dhambaalkan ku jira ay kala yihiin saaxiibkay maxamed sheekh aadan buu yidhi shire colaad iyo sidoo kale xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo fartuun faacul iyo saygadii caruurtooda iyo xamda maxamed faarax xamdi sagal iyo ikraam aragsan iyo garaase iyo cabdiraxiin axmed nuur iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan buu yidhi waxay dhammaantood iyagoo jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadin dhalashaha u dirayaan liibaan faacul iyo marwadiisa faa'id oo ay gabadh ugu dhalatay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud gaar ahaan baa layidhi xaafadda kowda luulio laanta koobaad ducadana waa xaggeenna waa tahay gabadhaasi ku dhalatay galgaduud ee weliba xaafadeedana naloo tilmaamay waxaan ugu ducaynaynaa inay cayaalka xaafadda noqoto dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacdo aamiin duruuf maali ugu diida waxaa ku luqeynayay ciidi ramadaan
Thank
soo saareen.
daruuf maalaygu diida si walbaa loo heesa ibraahino waa tahay dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa waa tahaniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah baa la yidhi waa tahay waxaa ugu horeeya yaasiin jaamac maxamed cali aadan baa ku jira maxamed iyo aamine aadan maxamed maxamed ciise maxamed iyo saacad maxamed daahir maxamed cali caalin iyo cabdiraxiim axmed nuur iyo sidoo kale cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo isku duuban baa la yiri oo kalena jooga daafaha caalamka waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan faadumo yuusuf cabdulaahi iyo seegeeda qaaliga ah baa la yiri maxamuud aadan oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafada hodan ducada waa xaggiina baa la yidhi. warqadan goor dhoweyd baan aqrin way nagu soo noqotay waa nasiibka u saaciday waxaan ugu duceynaynaa ibraahim markii hore aan duceeyey baltana ducee maya tana ku dar waa ducadii horun baan sii ta'kiidinayaa wiilkan ku dhashay magaalada burco gobolka togdheer waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee wanaagsanaada ee kora ee kaalin qaada ramadaanay iyo codkii khadiijo foodey nuur
Rabbi tusoo faraye annana aan ku raacnay ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tusoo faraye annana aan ku raacnay ramadaaney Ramadaaney ramadaaney ramadaaney Ramadaaney ramadaaney ramadaaney Kurareyno waan rabnaaye ramadaaney Kurareyno waan rabnaaye ramadaaney Rukunkii diinta islaamka ramadaaney Raasamalkii mu'miniinta ramadaaney rukunkii diinta islaamka ramadaaney raasamalkii mu'miniinta ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tusoo faraye annana aan ku raacnay ramadaaney rasuulkeennii muxamed rabbi tusoo faraye annana aan ku raacnay ramadaaney Ramadaaney ramadaaney ramadaaney Ramadaaney ramadaaney ramadaaney Ruuxi Soomaaliya raaliya ramadaaney Ruuxi Soomaaliya raaliya ramadaaney Rasbar waa laga raarin ramadaaney Reera jannu kurmoobe ramadaaney Rasbar waa laga raar
codkii qadajifuuday iyo ramadaan ee haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan jaleecinaa hooyo farxiyo jaamac iyo aabe maxamuud ow maxamed buldhe iyo maxamuud cali bootaan iyo muxubo cali bootaan leyla cali bootaan iyo hodan cali bootaan nasteexo maxamuud ow maxamed iyo sureekho maxamuud ow maxamed iyo mawliid maxamed bootaan iyo kaafi howle bootaan sakariye raage bootaan iyo shuuke aadan gurey iyo cabdikaafi ismaaciil bootaan waxaana ay kala joogaan baaltaag gaalkacyo bookh iyo meelo kale waxaana ay taaniyad u dirayaan muuse cali bootaan iyo marwadiisa nasro maxamuud ow maxamed buldhe oo gabar ay ugu dhalata bay yidhaahdeenna baaltaag gabadhaasina waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay allah ka dhigatiisa u weynaata waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta anigan aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta u dambaysa ee barnaamijkan kusoo xirayn ibraahin oo dhambaalkan quruxda badan aan raaciyo waxa uu naga soo gaaray maxamed mukhtaar maxamed iyo samiire mukhtaar maxamed casiiso mukhtaar maxamed maxamed cabdulaahi colow iyo xaaskiisa ilhaan maxamed muxyidiin iyo raaxo cabdulaahi colow khadiijo cabdulaahi colow xaliimo maxamed cadow iyo fartuun cabdulaahi colow falxad axmed maxamed iyo farxiyo cabdulaahi colow iyo farxiyo cabdi maxamed dhammaan reer maxamed dudaaye barow iyo dhammaan reer xamud jiisow gadacad oo kala jooga baa la yidhi daafaha caalamka oo dhan waxay halkan uga hambalyeynayaan maxamed xamud jiisow iyo xaliimo mukhtaar maxamed dudaaye oo toddoba iyo tobankii bisha meey ku aqalgalay xaafadda suuqbacaad ee magaalada muqdisho waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqda kuwa isku waara kalana helo ubad khayr qaba aamiin ayaa lasoo raaciyaana aamiin kalan ku daraya adna to kale raaci ibraahino aamiin ayaan ana leeyahay dhambaalkan haddaan raaciyo waxuu naga soo gaaray aaba yuusuf badi cigaal iyo hooyo ubax nuur jimcaale iyo filson yuusuf bade iyo waxay yidhaahdeen xamda yaasiin cabdi iyo asma yaasiin cabdi fardowse yaasiin cabdi xamse yaasiin cabdi cabdifataax maxamed yuusuf iyo aadan xaamud axmed iyo cabdulaahi caruush cumar maxamed carab cabdulaahi yuusuf cabdi seed iyo yaasiin cabdi seed iyo qadar yuunus maxamed iyo cabdiqayuum sheekh xasan axmed m saciid iyo axmed xuseen ismaaciil buuxane guri loo yaqaano iyo meecaad cabdulaahi diriye iyo ibraahim xaamud axmed iyo hodan cilmi xasan iyo raxmo faarax bulaale ha ka tegana bay yidhaahdeen cawaale cabdi seed dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan duunya daafeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan seynab yuusuf bade iyo jumcaale cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay borama oo ay leeyihiin ha idin horseedo guur qeyr qaba aamin ayaa lanahay anigan aamin ayaan raacinayaa bal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ibrahin oo dhegeystayaasha maxaa uga tegi lahayd waxaan u soo qabanaynaa heestal ku dheggeedu yahay qaadirow allahayow qumana ii soo xul
waxaa maqli jira baryaa eeba kuma qado waa tahay qumane rabbi ha u soo xulo yaa ku luqaynaya waxaa qaadaysa xamdi kuwiin iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idinkugu soo jeediyey caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii alla idma dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgel
dadka ruuxii la qabto ila wanaagayga aqoomihii koridhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xin qadiro wallahayo adigu umanay soo xin halgacaylka wixii la qabto halgacaylka wixii la qabto iro wanaagayga maqoomihii koredhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xin qadiro wallahayo adigu umanay soo xun qabsoo naftayda ilow qaradku soo gaadhay umamadu umamadu lugtay ka xidha way ku qabataaye wax ka baro qarkoofaha ninkii lagu qasaaroobay sadii dhacdiyo waayahana meel ku qoro gaadha qabsoo naftayda ilow qaladku soo gaadhay umamadu umamadu lugtay ka xidha way ku qabatay wax ka baro qarkoofaha ninkii lagu qasaaroobay sadii dhacdiyo waayahana meel ku qoro gaadha qadina mar kale yadu qalantaade qabriibad kastoo laabatay qaadir mahadiide qabulkana raba laga helaa qaniye ee kaasho qaadina mar kale yadu qalantaade qabriibad kastoo laabatay qaadir mahadiide qabulkana raba laga helaa qaniye ee kaasho halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto ila wanaagayga maqoomihii koridhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xin qadiro wallahayo adigu umanay soo xin halgacaylka wixii la qabto halgacaylka wixii la qabto ila wanaagayga maqoomihii koredhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xin